Wasiir ku-xigeenada Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta iyo Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Koonfur Galbeed maamulka isbitaalka Arladhi ayaa sii wadajiray xaragga Unkujaran isbitaalka cusub ee Arladhi Specialist Hospital ee lagu hirgeliyay magaalada Tanbeydhabo ee xarunta gobolka Baay munaasabad kooban oo lanqobadi xaragjarka isbitaalka iyo weliba ah uga qeybgalay dhakhaatiir mas-uuliyiin ganacsato culimaa udiin iyo marti sharaf kale agaasimiga tawakal foundation ee koonfur galbeed soomaaliya oo iskooyow isbitaalka arlaadi sbeshaalist hosbital iyohana kumid ee dhakhaatiirta magaalada baydhabo oo ay qeyb ku hayeen doctor cabdiqaadir xaaji ciro iyo doctor haaruun nuur maxamed mas-uuliyiintii goobta ku hadal iyo weliba iyo sheegana muhiimada isbitaalka isleeyay bulshada waanu saaka-eedii xilliga lambaahanaya waxaana rajaynaynaa insha allah in barnaamijyo badan oo caafimaadka dhanka caafimaadka inuu kusoo kordhin doono deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadafka isbitaalka ofurna waxaa waaye markaa aragna baahida loo qabo isbitaallo isbitaal private eh oo wax walba koobi kara maadaama sida magaca isbitaalka ka muuqataba ay tahay specialiste specialiste micnaheeda tahay multiple specialistina joogaan oo dad kala duwan dhinac walba oo ka qabtiri kara bulshada caafimaadkeeda inay joogaan marka aad iyo aada u mahadsantihiin maxaa laleeyahay bulshadana waxaan kusoo dhaweynaynaa isbitaalkiina isbitaalka kusoo dhaweynaynaa isbitaalka waxaa ka howlgeli doona dhakhaatiir kala duwan waxaana rajaynaynaa inaa bulshada deegaanada koonfur galbeed inaan ka qabtirno barnaamijyada caafimaadka dhinac walba oo caafimaadka waan maaragtay u mahad celinayaa tiimka arlaadi specialist hospital waxaan rajaynayaa beyskii sida hadda aan uga soo hadlay beyskii magaalada way ka dhisan tahay asaasiga ahaa waxaa yaro ka maqnaa isbeshaalistaha oo takhasusyada kala gedisan qalqalabyada casriga ah ee loo aado maaragtay bannaanada loo aado ama loo aado caasimadda waxaan rajaynayaa in maaragtay isbitaalkan uu soo kordhiyey isbitaallo kalena ay maaragtay iyaguna soo kordhin doonaan in baahida caafimaadka koonfur galbeed lagu haqabtiro ayadoo la adeegsanayo qalab casri ah marka horeba hore ay igu taqaana inaan caafimaadka ka shaqeeyo wax badan aan ka soo qabta deegaanka haddana waxaan bulshada u keenay sbeshaalist hosbitaal oo ah isbitaal ka mida isbitaalada magaalada baydhabo aan rabno inaan baahi caafimaad oo loo aadi jira muqdisho ama meelo kaloo deegaan ka baxsan inaan loo aadin oo qof walba ayadoo gurigeeda joogto maxaytood quraacda gurigeeda looga soo qaadayo isbitaalka hadday qalin u baahantaa loogu sameeyo hadday daaweyn u baahantahna loogu sameeyo ujeeddada rasmiga oo isbitaalkan aan maanta u dahafureenno waa ujeeddadaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud xildhibaan mukhtaar maxamed aadan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed iyo weliba iyo tilmaamena in arlaada isbeshaalista useye maga weyn waana lanku baahanye mas-uuliyiinta iskule hindisigun juhdi iyo dadaalniyo geliyeen si bulshadan hele xarun caafimaad oo tay leh waana la jaan qaado kor isbitaalada kayaala adduunka horumari ka dowlad ahaanniyo garab surunyiga isbitaalka marka la furaayo yacni laba sababood baa loogu faa'iidaysanaa sabab koowaad waxaa waaye in bukaano iyo dad dhibaataysan lagu daaweeyo waa bahda caafimaadkay taas khusaysaa midda kaleo anigii khusayso waxaa waaye in isbitaalkii marka la furo shaqaale la qaadanayo haba ugu horean dhakhaatiirta ha ku xigaan dadka clinariska ah oo yacnii xitaa qof markuu ugu yartahay isbitaalka shaqaabuur wuxuu u samaynayaa maamo masaakiin ah oo dhibaataysan dhulkaba ha xaaqdee runtii shaqaabuur waay taas laftirkeeda annaga wasaaraddeena yacnii waxay dhiiri gelinaysaa in shaqa abuurkaas dhallinyarada loo sameeyo midda kalena oo ah bahda caafimaadka inay ku soo biira maanta uu cortay isbitaal cusub oo magaalada baydhabo laga dahafurayna aada ugu faraxsannahay sida ay dhakhaatiirta noo sheegeen isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahiyo loo safri jiray runtii taasna waa guul waa uga mahad celinaynaa qof walba oo fikirkaas iyo nidaamkaas lahaa oo soo dhiraandhiiri waa uga mahad celinaynaa waa ku faraxsannahay waa dhiirigelinaynaa ka dowlad ahaan midda kale waxaan aad iyo aad aan u dhiirigelinaynaa bulshadii maadaama aad wax ku soo kordhiseen marka koowaad kun iyo kow jeer horta waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer waa mahadsantihiin midi kale waa inay noqoto meel annaga nafteenna waa imaan doonaa insha allah si maanta ugu soo qayb galin aniga naftii waa ku faraxsanahay inaan isbitaal noocaan ka soo qayb galo waxaad la socotaan dadka inay xamar aad jireen boqol doolar tigid diyaarad haddii boqol doolar kale soo dhiib jireen isbitaal waxaa farmi- maxaa la dhahay hotel u dheeraay dhibaatooyin fara badan ay jireen wixii marka xag loo aaday haddaad keenteen annaga aad iyo aad baan ugu faraxsanay dowladda koonfur galbeed anoo ku hadlaya afkeeda waana mahadsan muddooyinkan kada dambeeyey magaalada baydhabo weliba kabadadaa isbitaallo si gaar ee lanfuruday welibana dadka deegaanka markaasi iyo sheegana tanginiyata horumar dhiniga caafimaadke gaar ahaan dhiniyada takhasusaadka oo muddooyinkan damba lagu hirgeli magaalada baydhabo